sheikhu madaxweyneni hore waa wa waa sirfan yahay qof aan qeybin badan u hayno waayo laakiin hadde mar dhaaxa waxa weye madaxweynuhu shirka jaraa'id uu qabtay wuxuu ismeel ismaal degay in muxuu ahaaye puntland dawladda federaalka aynay hadda ka hor tegin doorashona ay ka dhacday markii dambena calimusaarka ay ka qayb gashay waa sax laakiin wuxuusan madaxweynaha ogeen puntland dawlad goboleed muxuu ahaaye aada udadaalayo oo hadda ka horba madaxweyneyaalkeeda ay hal cod ku kala badiyeen muxuu ahay dadkeeda xaq iyo xalaal ay wax ku qaybsadeen marka ugu horeysa meesha inay ahayd tan hadda uu doodayo o uu leeyahay caleynsaara liiga celiyey oon aadi lahaa waxa weeye caleynsaar horta marka ugu horeyso maamul lagu hashiidiyo la dhistiyaa la caleyno saaraay ma jirin maamul oo dhistoo la caleyno saar baarlamaankii sagaalaad boqol iyo afartan iyo laba xildhibaan ayaa diiday oo tiri sax maa marka madaxweynuhu caleynsaar xalaal aan ahayn oo cadaalad darro ku dhisan oo saddex madaxweyne kanad u socdaana hadda ma ogeye ma xadig buu u socday caleynsaarkiisa ma wuxuu u socday muxuu ahay seelaar u socday mase axmed midoobe oo muxuu ahay sida dadka ayay badinayiin ma garanayo laakiin haddana meeshaas waxaa ka waxaan ka baqaynaa in dagaal uu ka dhaco haddaan nahay dadka jubbooyinka dagaal inuu ka dhaco aan ka baqaynaa waxaan ka baqaynaa haddii qolo ay caleema saarto qolada kale inay jalos ka noqoto marka waxyaaba fara badan oo aan xeerinayna ayuu isaga xeerin waay aan ku weydiiyo madaxweynihii hore wuxuu sheegay in xuquuqdiisa xorriyadda dhaqdhaqaaqa lagu tuntay marka inuu tegi karo meeshuu rabo soo xor uma ahan maxay taasi caqabadoo leedahay in la hor istaago maxaa keenayo madaxweynuhu xaqa uu leeyahay inuu meeshuu dado doono uu tago laakiin meeshii asagana khatar uu ku galayo dhibna uu ka imaan karo oo dembi uu ka imaanayo dawladda hadda maanta jirta ayaa la rabaa inay maareyso oo ay tiraahdo madaxweynuhu waxay ahayd in xiriir lasoo sameeyo dawladda hadda ka talisa ee asaga kaga dambaysa inuu isagoo intiraamayo uu u sheego u yihaaho war meeshaas buuqna waa ka jiray dib u heshiisiinaan u socdaa caleemasaaraan u socdaa saanaan damacsanaa inuu yidhaahda yeede in baasiin uu kusii bilbilo meel muxuu ahay awalba ay holcayso waxa aan ka sugayna maaha waxa aan maleynaynana maaha insha allah waxaan rajaynaynaa aqliga fiyow inuu shaqeeyo ayaan rajaynaynaa madaxweynaha xushmadaa loo hayaa xaq iyo uu leeyahay inuu safro meel walba tago laakiin haddana dembi meelas ka dhacaayo oo kiis dembiga oo ka dhacaayo in asigoo kale oo iyo shaksi asaga lamida oo xurmal iyo sharaf dalka ku leh inay tagaan sax maaha marka meeshaas meel oo wuxuu waaye dhib badan oo ka socdo meel dad lagu dulmay meel dadka iyagii kuwii wax dulmay ay isku sii dulmeen waayo marka madaxweyneheenu raalli ka ahaanayaa wixii oo muxuu ahaye uu tabashaa u qabana dawladdaas siiba xukuumadda oo muxuu ahay isaga iyagaa ka xiriiraya laakiin ka baarlamaan ahaan annaga iyo dadka kasoo jeeda jubbooyinka marna kuma qanacsanin waxa meeshaas dhacay waxaad sheegtay in xorriyadiisa xuquuqeed uu xaq u leeyahay inuu dhaqdhaqaaqi karo marka dawladda hadda maxay uga jawaabaysaa arrintan uu may hadda dawladda waxay uga jawaabay dawladda dawladda federaalka waxay xaq u leedahay ee hadda dalka gacanta ku hayso gobol kamida gobolada inay badda kusoo rabto haddii xaaladiisa amnigiisa uu khatar galayo waa ogyihiin madaxweyneyaal waayo sharcigaas xaq waxaa u leh madaxaas dalka oo muxuu ahay fulintaa xaq u leh mar haddii muxuu ahay uu dalka khatar ku sugan yahay gobol kamid ah waa in ay xakamayn kartaa dawladnimada dhanba oo la sheegaya intaas madaxweynuhu meel ay dhibaato ka jirta ee dawladda xakamaynaysa ayuu tigid usoo goosto